أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa duhur talaada ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay toddoba-iyo tobanka bisha toddobaad ee rajab sannadka kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijiri qodobada wararka andalos duurnimadan kuwada ugu door koran waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda silibiyad ah ee maraykanka ayaa ku eedeeyey soomaalida ku dhaqan maraykanka in lacago fara badan ay ka dhaceen dalkiisa ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal kula wareegay xeryo ciidan oo murtadiintu ay ku leeyihiin gudaha magaalada baydhabo ee wilaayada baay xog dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha silibiyiinta kenya lagu gaarsiiyey howlgal mujaahidiintu ay ka fuliyeen gobolka gaarisa golaha mucaaradka riddada ayaa mar kale ku hanjabay inay dhisi doonaan dowlad kale haddii guurguurto uusan qaban doorasho ay heshiisku wada yihiin maleeshiyaadka murtadiinta ayaa wiil dhallinyaro ah si bareera ugu dilay magaalada muqdisho iyadoona falkaas ay si adag oga hadleen ehelada wiilka la dilay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa ka qayb galay munaasabad ka dhacda deegaan hoostaga magaalada baydhabo taasi oo lagu furayay mu'asaso waxbarasho maktabka tarbiyada ee tacliinta wilaayada islaamigaha ee galgaduud ayaa tartan u qabtay faracyada macadka qurduba ee magaalooyinka galhareeri iyo jacar ee wilaayadaasi intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal warka duurnimo idaacadda islaamiga andalos duurnimadan kuwada ugu door karoonaa ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran madaxweynaha dowladda silibiyad ah ee maraykanka ayaa ku eedeeyey soomaalida ku dhaqan maraykanka in lacago fara badan ay ka dhaceen dalkiisa sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen nuur cali warsame abusheyba weli waxaa socda olole xooggan oo gadaal uu ka riixayo maamulka siliibiga ah ee washington kaasoo si gaar ah loogu bartilmaameedsanayo soomaalida ku nool gudaha dalka maraykanka madaxweynaha dalkaasi gaal donald trump ayaa mar kale shaaciyey in suurtagal ay tahay helista xogo dheeraad ah oo muujin kara masuq maasuqa ka ballaaran intii la filayey oo uu sheegay in soomaalidu ay ka geysteen gobolka minnesota wuxuu carabka ku dhuftay in warbixinada lahayo ay muujinayaan sagaal iyo toban bilyan oo dollar oo la dhacay balse lacagta dhabta ah ay gaari karto konton bilyan oo dollar maadaama ayuu yidhi inta la ogaaday ay ka yar tahay waxa dhab ahaan ka dhacay gobolkaasi waxaa kale uu sheegay in dadka lugta ku leh musuq maasuqa ay si toosa u xadeen canshuur bixiyayaasha maraykanka isla markaana ay tahay in tallaabo adag laga qaado wasiir ku-xigeenka caafimaadka dowladda silibiyadda maraykanka ayaa si toosa fadaaxada masuq maasuqa ugu eedeeyey murtado abuukar baale oo ah wakiilka riddada soomaaliya u fadhiya ururgaaleedka la baxay qaramada midoobay waxa uu sheegay in murtad baale qayb ka yahay shirkad caafimaad oo ku taala gobolka ohio taasoo wasiirku sheegay in horey loogu helay fadeexdo la xiriira lunsiga lacago dowladda maraykanku ay bixisay wasiir ku-xigeenku wuxuu xusay in ay soo wadaan faahfaahin dheeraad ah oo ku wajahan eedeymaha dul hoganaya wakiilka riddada soomaaliya u fadhiya ururgaaleedka qaramada midoobay eedeymahan ayaa imaanaya iyadoo madaxweynaha maraykanka siliibga trump uu saacadihii lasoo dhaafay ku baaqay in dhammaan dadka falalkaasi musuq maasuqa ku lugta leh laga soo musaafuriyo dalka maraykanka mahadsanid abusheyba ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal kula wareegay xeryo ciidan oo murtadiinta ay ku leeyihiin gudaha magaalada baydhabo ee wilaayada baay warkaas iyo war kaloo ku aadan xog dheeraad ah oo laga helayo khasaaraha siliibiinta kenya lagu gaarsiiyey howlgal mujaahidiintu ay ka fuliyeen gobolka gaarisa waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen cabdulqani maxamed ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaada wilaayada islaamiga baay ee koonfurta dalka soomaaliya waxay habeenkii xalay dagaallo culus ku qaadeen labo xero oo maleeshiyaadka murtadiinta ay kaga sugan yihiin xaafadda buula jameeco ee magaalada baydhabo waxaana halkaas ka dhacay dagaallo culus oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan allah fadligii markii dagaalka muddo kooban socday waxay geesiyada towxiidku si buuxda ula wareegeen gacan ku heynta labadaasi xero inta la xaqiijiyey waxaa dagaaladaasi lagu dilay saddex askari oo murtadiin ah waxaana lagu dhaawacay labo murtad oo mid ka mid ah sarkaal yahay laguna magacaabo nuurow qurate kaasi oo taliyo ka ahaa mid ka mid ah labada xero ee mujaahidiintu xalay la wareegeen sidoo kale waxay mujaahidiintu dagaaladan xalay ka dhacay gudaha magaalada baydhabo kusoo qanimaysteen labo qori oo ek afartan iyo toddoba ah iyo mid arbi g ah iyo sagaal boosh dhanka kale gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xeradaha askarta kufaarta kenya ee deegaanka yumbis ee degmada faafi ee gobolka gaarisa waxaana allaha fadligii dagaalkaas lagu dilay labo askari oo kufaarta kenya ah waxaana lagu dhaawacay shan askari oo isla kufaarta ah iyadoona burbur xoogan uu soo gaaray xerada saliibiinta kenya ah ee mujaahidiintu ay weerareen howlgalladan ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka gaarisa ayaa imaanaya xilli ciidamada mujaahidiintu ay sii kordhiyeen weerarada ka dhanka ah kufaarta iyo murtadiinta isu soo bahaystay la dagaalanka diinta islaamka ah iyo dadka muslimiinta ah mahadsanid cabdulqani golaha mucaaradka riddada ayaa mar kale ku hanjabay inay dhisi doonaan dowlad kale haddii guurguurto uusan qaban doorasho ay heshiisku wada yihiin warbixinta warkan waxaa eegaya walaalkeen marwaan maxamed shir ka dhacay magaalada garowe ayaa waxaa isugu yimid xubnaha farsamada ee golaha mucaaradka ee isugu yeera mustaqbalka soomaaliyeed shirkan ayuu mucaaradku ku sheegeen inay ku diyaarinayaan tubta wadaxaajuodka arrimaha doorashooyinka iyagoo sheegay inuu xasan gurguurta weli ka warwareegayo in xal laga gaaro arrimaha doorashooyinka xilli uu sii dhammaanayo mudduxileedka kooxda xasan gurguurte war ka soo baxay golaha mustaqbalka ayaa mar kale waxay ugu baaqeen xasan gurguurte inuu muddo bil gudaheed ah ku qabto shirweynaha looga arinsanayo doorashada soo socota waxay ku handabeen in haddii gurguurtu uu ka dhagaadeego qabashada shirkaasi ay qaadan doonaan tallaabooyin ay ku soo dhisi doonaan dowlad barbar socota tan gurguurte madaxa kooxda riddada soomaaliya xasan gurguurte ayaa weli ku adkaysanaya inuu qabanayo wuxuu ku sheegay doorasho qof iyo cod ah taasoo mucaaradka si weyn ay uga biyadiidan yihiin islamarkaana uga soo horjeedaan muddaxileedka gurguurta ayaa waxaa ka dhiman muddo shan bilood ah mana jiro xal laga gaarayo doorashada riddada xilli labada dhinac ay sii kala fogaanayaan islamarkaana uu sii xoogeysanayo khilaafka labada dhinac u dhexeeya mahadsanid marwaan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa wiil dhallinyaro ah si bareer ugu dilay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya iyadoona falkaasi ay si adag oga hadleen ehelada wiilka la dilay walaalkeen casaam carafaad ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya dilalka bareerka ah ay geysanayaan maleeshiyaadka murtadiinta ah ayaa ka dhacaya magaalada muqdisho waxayna noqdeen kuwo joogta iyadoona gudaha magaalada caasimadda uu ka dhacay fal dil ah oo askari murtada u geystay wiil dhallinyaro ah dilkan oo si gaara uga dhacay degmada waaberi ayuu askariga murtadka u geystay wiil dhallinyaro ah oo lagu magacaabi jiray maxamed abuukar ehelada wiilka oo warbaahinta la hadla ayaa sheegay in wiilkooda isla weynay uu dilay askari ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta muddo saddex cishana ay sheegeen in meydkiisa ay tallaagada ay ku hayeen markii dambena cabashadooda cid dhegaysataa markay waayeen ay iska aaseen waa kuwan qaar ka mid a ehelada iyo asxaabta wiilka dhallinyarada uu dilay askari ka tirsan maleeshiyaadka riddada innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun wiilkeenna ha ku soo tiirii tacabeelnay markaa labaatan jir soo gaarsiinin inaa kibir iyo maag ka suu dilay see iila hadli kartaa see nalkii igdami u dhihi kartaa ee u dilay wiilkeenna sanadkan uu maxaa laha dugsiga sare ka qalin jibinaaya wiilkeenna waxaa rabnaa inaa cadaalad weelno saddex beriayoo firinjeer noogu jiraa waxna soo gaaray oo dowladda a ma jiro maxamed abuukar cabdulaahi waxaa la dilay habeenka kowda bisha lix saac oo habeennimo dowladda waa u sheegna meel walbaa marna wax cadaalad noo keenaa ma leh soo wada baxnay annaga maanta annagoo habaryarlo eedolo adeerlo dhammin famiilka wiilka oo ka dhashay ah ilaa hadda laama ammaanka meel aanaan istaagin malaha wax wax noo qabanayana ma lahan wiilka wiilkeena dile waa nin dawladda ah waa nin militari ah halkaanuu ku dile waa la yaqaanaa amiin abuukar cabdulaahi wiilkan uu wax soo baxaayo oo ahaa u wixii dalku ahaa kibir iyo kasii maagahan loo dilay mana mana yeelayn dilkiisa bas arabnaa ninkaas wiil arday oo ahaa sanadkan qalinjibinaayo ahaa wiilkan oo ardayga ahaa oo miskiinka ahaa saddex maalin oo finjeer ku jiray laga dilo wiil qaali ah aadda u jecelnahay waxaana loo dilay kas iyo kibir
dhacdooyinkan dilalka ay ku kacayaan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa si joogta ah uga dhacaya magaalada muqdisho waxaana badanaa maleeshiyaadkaasi dadka rayidka ay u dilaan lacagabaad ah halka kuwo kalena sabab la-aan ay ku dilaan dadka shacabka ah mahadsaned casaam mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa ka qayb galay munaasabad ka dhacda deegaan hoostaga magaalada baydhabo taasi oo lagu furayay mu'asasa waxbarasho iyadoo ay qayb ka tahay dadaalada lagu xoojinayo barbaarinta islaamiga ah iyo tarbiyada jiilka da'da yar ayaa mu'asasada barashada qur-aanka kariimka ee alfurqaan waxay qaaday tallaabo muuqata oo xagga ballaarinta adeegyada ay u fidinayso bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah mu'asasada noocaan ku ah baridda qur-aanka kariimka iyo koobcinta akhlaaqda da'da yar ayaa xarunteeda shanaad waxaa si rasmi ah looga hirgeliyey deegaanka iidaale ee hoostaga magaalada baydhabo ee walaad islaamiga ee baay waxay ahayd xaflad ballaaran oo lagu furayay mu'asasadan lagu baranayo qur-aanka iyo culuumtiisa taasoo ay goobjoog ahaayeen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee baay culimo salaadiin abwaano iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn furitaanka xafladda mu'asasada alfurqaan waxaa ka hadlay sheekh fu'aad maxamed khalaf oo kelimaad dhiirigelin iyo bogaadina u jeediyey waalidiinta iyo qeybaha kala duwan bulshada ku dhaqan deegaanka iidaale allana waa noo dardaarmay yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahlikum naara dadka mu'miniinta alle wuxuu amray naftooda iyo awlaaddoodaba ehelkooda inay naar ka ilaaliyaan cali bni abi aalib baa la weydiiyey markaasuu radia allaahu canhu callimuuhum addiin diinta bara buu yidhi mar haddaad diinta bartaan naar waad ka ilaaliseen lianna innamaa yakhsha allah min cibaadihi alculamaa qofka hadduu cilmi barto alle macrifo u yeesho diinta barto waalidka waa ixtiraamayaa macalimka waa ixtiraamayaa ummad qiima leba baa noqonaynaa jiilkan meeshan loogu talagalay ee maalkan badan lagu bixiyey waxaa loogu talagalay dadkii diinka ilaahay u dagaalami lahaa wey waa dadkii diinka difaaci lahaa wey waa kuwa bedeli lahaa waalidiintooda wey marka waxaan u dardaarmaynaa waalidiintuna ilmaha inay soo diraan mucalimiintana ay ku dadaalaan waalidiintuna macalimiinta inay darajeeyaan jazaahum allahu khayran maamulaha mu'asasada ayaa soo bandhigay muhiimadda ay leedahay waxbarashada qur-aanka doorka mu'asasada alfurqaan ee tarbiyada bulshada iyo sida ay xaruntan uga jawaabi doonto baahida waxbarasho ee boqolaalka arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho ee loogu diyaariyey halkan maan fadhiyna furitaanka muasasat alfurqaan litaxfiid alqur'aani alkariim watarbiya alislaamiya faraceeda shanaad maxaafadada baydhabo gaar ahaan maqarka iidaala muasasada hadaf shamay waaha kow khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama in la ka guulaysada khayriyadaas nabaga ka sheegay xadiidka cuhmaan bni cafaan inuuna ka guulaysana lama watacaawanuu cala albiri waataqwa iniyo wanaagga iyo kheyrkii alla ka cobsinta in iskaalmaysana saddex mu'asasada ini hasaarta jiil mutamasik ah xaamil bikitaab illaahi hasaarta ahdaaftiya intaasu mu'asasada maylataa muqarar muqarar shamay kumid alqiraa'a walkitaaba oo farbarkilinlijeeda waxyaabaha la ka barada doona alqur'aan wa culuumuh qur-aankii culuumtis alxadiid wa culuumuhu waa la ka barade alcaqiidat alislaamiya alfiqhiya la ka barade alsiyara iyo aladkaar iyo may kale biyaase tawjiihaad tarbawi tawjiihaadka ardadana way tawjiihiye macalimiintana way tawjiihiye waalidiinta naftiya way tawjiihiye xubno kala duwan ayaa xafladda ka hadlay waxaana ka mid ah abwaan cabdulwaaxid gamaadiid cid kasta oo xafladeenna khayrka badan ee qur-aanka lagu weyneynayo lagu baranaya ka shaqaysay soo agaasintay meel marisay ilaahay abaalkooda ha weyneeyey iyagana taasi waa iga mahadnaq waxaynu isku baraarujinaynaa nimcada aad haysato marka aad u fiirsatay inaan lagula qabin waxa aad ogaanaysaa waxa aad haysato qur-aanka kariimkaee maanta aqalka intaa leeg loo dhisay aqalka loo dhisay maanta haddii hoolkan aynu ku jirno boqol halaad lagu xareeyo wuu qaadaya boqol halaad oo geela siday ahaan jirtay cooshad baa lagu bartaa soo ma aan xurmo iyo ixtiraam laguugu hayn bal adigoo nasiibkaa helay oo taxta alwilaayaat alislaamiya intaas oo mujaahidiini hareeraha kaa taagan yihiin oo sidaa u karaamaysan oo qur-aankii haddaad baran weyda bal ka waran ood garan weyda nimcadaa soo mushkilad ma ugu dambeynna waxaa madasha xafladda ka hadlay sheekh xamse abujacfar weliga wilaayada islaamiga ah ee baay isaga oo jeediyey kelimad u badnaa dardaaran kuna dhawaaqay furitaanka mu'asasadan iyo ujihaadka xaaladda uuna geedka ka jarna dareemaan weliba faraacan geedka maalinta hata la furahayo uuna teeganna may dareemasaana waa maalin oo kuleel jara jiilaal jara dadka bershi bal abaarbasa adaali ahaayaan ilaahay noo badbaaday subxaana wa tacaala iyo hatana mujaahidiinta ma iska dayeena ane ansurugna mu'asasadii i taabagelintii oo walaayaadka o dhan ina la geysiy meeli mu'asase lamaad anbaahan he ani may buaha la geysiyo laka dara may dareemasaana markan ina jiilka yaryar iyo awlaado yaryar xilligii maskantiyo walba wada faday daakirido nadiifkaate walduuba fadeen waqtigalun ku dayacni jiilalkuuleela kooyna deblaninka dhag abaara kooytina deblaninka dhagna fursad kasta markii iyo marxaladii teeganta lagu faa'iidaysado jaaniskaasi ila lumeen dareema kortan juhdiga noocaase iyo waagacaguuna hata ka jarna xabadii dagaalka iyo hoolo socda ini may buu ah muasasaad muasaday wila may laahay usan dhisii wado meelo cusub dhisii geysiyey may ka dhagantaa hami weyn inay dadkii xambaarsiiyeen may fadaana inay qadiyadaasuna ka burarayna ka bulsho ahaan gaar ahaan dadka ka nool oo nasiibkan waa dhabi deegaanka uun hata roogna oo iidaale dhammaan mushaarakeynta may baan lahay ilaahay abaalka hibadiyo ikhlaas iyo daacadna ahaato insha allahu tacaala warbarashada iyo garabsirmooje baaraka allahu fiikum muasasatu lfurqaan farcu iidaale
boqolaal arday oo wiilal iyo gabdha isugu jira ayaa si toosa uga faa'iidaysan doona xarunta shanaad muasasada alfurqaan ee deegaanka iidaale ee wilaayada islaamiga ee baay ugu dambayntiina maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamigaha ee galgaduud ayaa tartan u qabtay faracyada macadka qurduba ee magaalooyinka galhareeri iyo jacar ee wilaayadaasi sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen cabdiraxiim sheekh cali تنافسنا تسابقنا بتدريباتنا العليا tartankan oo noociisa uu ku cusub yahay faracyada macadka qurduba ee wilaayada galgaduud ayaa waxa uu u dhexeeyey laba majmuuco oo ka kala socota magaalooyinka galhareeri iyo jacar oo ka wada tirsan furuucda macadka qurduba ee wilaayada islaamiga ee galgaduud majmuucada faraca qurduba galhareeri ayaa loogu magacdaray qudus halka majmuucada faraca jacarna loogu magacdaray majmuucatu khaza musaabaqo aad u wanaagsan oo xiiso badan ayaa ka dhacday gudaha macadka qurduba qaybta galhareeri taas oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin nabadoonno macallimiin iyo dhammaan bahda waxbarashada maamulaha macadka qurduba galhareeri ayaa waxa uu ka warbixiyey ugu horrayntii ujeedka musaabaqada iyo cidda tartamaysa ujeedka la isugu imaaday ee bulshada jubbeenna wuxuu ahaa musaabaq ah cilmi ah oo dhexmiri doonta laba majmuuca oo ka mid a majmuucooyinka ama ka socota macaahida qurduba ila wilaayada galguduud labada majmuuca deegaan ahaan waxay ka socdaan degmada aan joogna galhareeri iyo deegaanka jacar haddaba labada majmuuca oo magacooda lagu yidhaahdo qudus iyo khaza ayaa insha allahu tacaala maanta waxay isweydaarsan doonaan aqoon ayay isweydaarsan doonaan tartankan waxa u dhexeeyo waxaa la rabaa dadka inay fahmaan ma aha inuu u dhexeeyo deegaanka jacar iyo degmada galhareeri ma ah waa laba macad oo qurdubo ka tirsan oo furuucda qurdubo ka mid ah ayaa tartamaya ujeedku waxaa weeyaan in la tijaabiyo aqoontooda haddii ilaahi subxaana watacaala uu qadaro qayb ka mid ah inay laga guulaysto wax kaga guulaystay waa walaalaha meel kale kama aad musaabaqada ayaa waxay ahayd mid xiise gooni ah xambaarsan koox kastana si weyn isu soo diyaarisay su'aalihii guddiga musaabaqada weydiiyeyna labada kooxood sidan ayay u dhaceen maata shakhsun qofaa dhintay wuxuuna ka dhintay can ummin hooyo wa abin aabbe wa bintin gabar wa bintibnin wiil gabar u dhalay wa zawjin nin wa ukhtin shaqiiqatin walaal hooyo aabba ku dhaleen wa ukhtin lilabi walaal aabba ku dhalay wabnibnin wiil wiilow dhalay famaa nasiibu kullin min haaulaa qof kasta xuu leeyahay oo dadkaa ka mid a asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa cabsamid waxaan ka socdaa majmuucada qudus su-aashan weydiiyey jawaabta haddaan isku dayo ummin waxay qaadanaysaa sudus wakhto shaqiiqa wakhto laabin waa la xijaabaa abin wuxuu qaadanayaa sudus bintun waxay qaadanaysaa nisfi bintu ibnin iyo ibnu ibnin waa casabo zawjun waa arbuc bismi illaahi raxmaan raxiim majmuucatu qudus su-aashooda la weydiiyey ee ka socotay cilmulfaraa'idka jawaabta ay ka bixiyaan waa jawaab oo sax ah waxayna sidaa daraaddeed ay ku helaan laba darajo su-aashan waxay leedahay iqra' min albeyti man kaana lirasuuli fii ilaa intaad ka gaarayso yakfiruhu lwahaabu su-aashaas insha allahu tacala waad fahamteen siday la tahay usoo diyaargarooba insha allah bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo magacaygu iyo asmaa ka socdo majmuucata ghaza su-aasha jawaabteeda haddaan isku dayo man kaana lirasuuli fii makaani haaruuna min muusaa bilaa nukraani laa fii nubuwatin faqad qadamtu maa yakfii liman min suu'i dannin saalima الستة المكملون العشرة سائر الصحب الكرام البررة وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعوا السادة الأخيار فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقدار ثم السكوت واجب عما جرى بينهم ومن فعل ما قد قدر فكلهم مجتهد مثاب وخضهم يغفره الوهاب majmuucatu ghaza su-aashoodii la weydiiyey ee ka socotay maadada caqiidada jawaabta ay ka bixiyaan waa jawaab sax ah waxayna sidaa daraaddeed ay ku helaan laba darajo nabadoon cabdinuur sheekh ibraahim oo ka mid ahaa nabadoonnada ka soo qayb galay ayaa u hambeliyey tartamayaashii ka kala socday faracyada qurduba galhareeri iyo jacar una duceeyey waxaan leenahay markaan dhegaysanay su'aalihii labaatanka su'aaloodahay iyo qaabka looga jawaabay waxaan qiraynaa meesha waxaa la isugu keenay dad da'yar ah oo dadaalay oo casharadii la siiye xifdiyey oo ku dadaalay inay bartaan awel min aakhir waxaan leenahay maashaa allah cilmigooda allah barakeeyaan leenahay kuwo wax la baro ummaddana wax sii bara allah ka dhigaan leenahay waxaan u ducayaynaa mucallimiintii ku dadaashay oo dadka aan aragnay wax soo bartay oo jahliga ka soo saartay ayagana waxaan leenahay miisaanka qiyaamo allah u saaro macallimiintii macallimiin soo saarta waaye daqa jaariyahan go-in allah uga dhigo cilmiga ay bixiyeen aan leenahay guddiga tartanka wuxuu ku dhawaaqay natiijada musaabaqadii dhex martay majmuucatu qudus iyo majmuucatu ghaza majmuucada qudus waxaa la weydiiyey toban su'aalood tobankii su'aalooda la weydiiyey waxay uga jawaabeen si sax ah halkii su'aalna waxay ku saxneed aan dhahnay laba darajo waxay ka dhigan tahay in ay helaan halkaahin labaatan darajo waxaa u soo gudbay su'aal ka faa'iidaysi aheed su-aashii ayadana way ka jawaabeen waxayna ku heleen hal buundo haddaba majmuucoodu waxau noqonayaa labaatan iyo kow darajo ayay keenayaan sidaa ayay ka dhigan tahay majmuucada baa oo magaceedu u waayo majmuucatu ghaza ayadana waxaa la weydiiyey sidoo kale toban su'aalood tobankii su-aaloodoo la weydiiyey waxay si saxa uga jawaabeen sagaal su-aalood halka ay soo hareer martay hal su-aal halkaa su-aalna kafaa'idaysigeedii loo gudbiyey majmuucatu qudus waxay ka dhigan tahay marka sagaal su-aalood ay si saxa uga jawaabeen mid welibana ay ku saxneed laba darajo in sidaa ay ku helayaan siddeed iyo toban darajo ay majmuucatu qaza ay heshay intaa ayayna ahayd baaraka allahu fiikum ku dhawaaqista natiijada waxaan rajaynayaa qolo weliba sida aan arkaynaba inay si fiican ay qolo weliba u dadaalayso musaabaqadan waa qaybta koowaad oo ay isku arkeen labo ka mid ah qaybaha macadka qurduba ee wilaayada iyadoona ay jiri doonaan faracyo kale oo is arki doona
mahadsanid cabdiraxiim warbixintiisana waxay gunii gebagabow ahayd warkii duurnimo andalus aad ka dhegaysanayseen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu